wafdi iskugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowladda jubbaland oo maalmahan howlo shaqo u joogay deegaanada dhaca xeebaha magaalada kismaayo ayaa deegaanka julo waxa ay ka dhagax dhigeen isbitaalka uu deegaanka julo yeelan doono iyadoo dhismaha isbitaalka ay ka qayb qaadan doonaan qurbajoogta deegaanka jula ee dhaca koonfurta magaalada kismaayo qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhoweeyey wafdiga iyagoo sheegay in isbitaalku uu ku yimi iskutashi bulsho ayna inta dhiman ka sugayaan in dowladda jubbaland dhammaystirto horta maxad waxaa celinaynaa dowladda jubbaland maxamed madoowe bacda salaan waxaan salaan ka celinaynaa wasiiro iyo xildhibaano oo na soo booqdeen tuuladeyna jawaaye ayaa maxaad celinaynaa salaan kadib ku soo dhowaada jasiiradan jawaaye alxamdulilaah anaka oo jawaaye ah oo maantaan oo aan helnay isbitaalka waa farxad weyn oo dowladda jubbaland ay naga qayb galeen anagana inaan ka hor soconno xagga dhismaha isbitaalka xagga daryeelka caruuraheenna daryeelka hooyada oo hooyada iyo dad dadkeenna iyo dadkeenna jawaaye ku nool waxaan daryeelkeegan haddaan la waaynin waa dhib miiran oo tuulada dhacaya alxamdulilahi hadda waa shukru lilaah iyo kuwii dowladda ayno qayb galeen xagga dhismaha caafimaadka inshadana waa dadaalaynaa iyo jaaliyadda kuwii dibadda joogaan anaga gacantana siiyaan inay noo kelmo inay dhismahan dhammaystirno wax kalena waa imaanayna insha allah dhanka kale xildhibaanada iyo wasiirada dhagaxdhigga samaynayay oo dhankooda warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyey isku-tashiga bulsho ay sameeyeen dadka deegaanka juula run ahaantii aad baan ugu mahad celinaya in deegaanka ay garteen inuu isbitaal lahayn taasoo markaa kaliftay inay iyaga isku tashtaan iskooda iyo wadajirkooda aad baan ugu mahad celinayaa isbitaalkaneeto waxaa loogu magacdaray deegaanku waxay ugu magacdareen madaxweynaha axmed maxamed islaam taa iyada ahbaa aad u farxad ah run ahaantii waan ugu hambalyeynayaa deegaanku hadduusan isbitaal lahayn waan dareemi karnaa caafimaadku inuu yahay lambar kow bulshada haddaysan caafimaad lahayn waxa weeye waa wax aad u dhib badan waan ugu mahad celinayaa dhammaan intii howshaan isku xilqaantay annaguna waxaan rajaynaynaa haddaanu dowladdii nahay maadaama aan ka soconno golihii wasiirada iyo golihii xildhibaanada u dhashay deegaanka run ahaantii annaguna waxa weeye lambar kow waan garab istaagaynaa annaga iyo dowladdeeniba run ahaantii madaxweynahan waan ugu mahad celinayaa bulshada maadaama ay yihiin dad u gartay inay isbitaalkaaseeto ugu magacdaraan madaxweynahooda waxaan leeyahay ayaguna waa mahadsan yihiin annaguna waxaanu nahay lambar kow iyo lambar lab waan u taagannahay waanu garab istaagaynaa saake waxaan dhex taaganahay jasiiradda joobaye oo saake aan kormeer ku soo marnay taasoo fursadna siisay saake inaan dhagax dhigno isbitaal reer joobaye ay leeyihiin isbitaalkaasi ay qurba joogta reer joobaye ay lacag qaraan isku soo aruuriyeen doonaya inay isbitaalka inay dhisaan marka waan ku mahad waan ugu hambaaliyeynaya isbitaalkan iyo xoogga ay geliyeen fikradaha keeneen inay maadaama meeshan isbitaal lahayn inay isbitaal iiga leeyiin ay dhistaan marka magaca isbitaalkana waxay u bixiyeen waxay u bixiyeen isbitaalka madaxweynaha madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaan ayaa magacan ugu dareen isbitaalkooda taas magaca iyaga tirsaday in madaxweyne ay ku magac dareen isbitaalka dhisa reer jubbaland iyaga hadda ha soo aruursadaan oo qaaraanka iyaga ha bixiyaan laakiin jubbaland waxay ka rabaan gacan waxay dhammaystireen in lala dhammaystiro isbitaalkana iyaga ay dhisanayaan iyay naga codsadeen anaga fadhiitan shaqada waan gaarsiinaynaa reer joobaaya waan hambaliyeynaynaa fikraddan wanaagsan aad keenteen